xuseen oo walaalow qaraxi maanta magaalada baydhabo wuxuu ka dhacay horta labadii duhurnimo iyo soddon iyo shan mirir xilliga maaragtay soomaaliya de wuxuuna ahaa musiibo aada u xoog oo dad badani naftooda ay galaafatay waxaana maaragtay qaraxaasi lagu sameeyey nin naftiisa halaagayay oo khariban ayaa sameeyey arrintaas oo waday gaari nooca noocaha loo yaqaano oo silver iyo light blue isku darsan watay gaarigii aniga aan watay iyo ilaaladaydii ayuuna de ujeedadu ahaa oo qaraxa ay ay la beegsadeen nimankaas ilaahay mahaddiis anigu waxba ima gaarin mid kamida ilaaladaydana waa ku dhintay shaqo qaran iyo waajib ayuu hayay allaha u naxariisto midna waa uu ku dhaawacmay dadka bini-aadan oo tiro badan oo meeshaa joogayna dhib waa soo gaareen oo dhimashada ilaa iyo toban bay hadda maraysaa dhaawacuna waa la mid inkastoo hadda weli baaridii iyo tirakoobkii isbitaalka uusan si dhaba usoo wada dirin goorta uu qaraxu dhacay marka adigu halkeed ku sugnayd anigu waxaan ku sugnaa meesha shirkada habshiil biidita ku dhegan ayaan maaragtay ka soo baxayay gaariga markuu soo dhaqaaqay waa laga shakiyay ilaaladaa ka shakisay shakigii iyo soo orodkiisii ayaa dib maxay ahayd ilaaladii ii riixday qaraxina waa uu dhacay waxaan isu jirnay wax ka yar maaragtay ilaa iyo toban tallaabo alxamdulilah anu ilaa waxba iguma gaarsiinin maxay tahay markaas sababtaa is leedahay qaraxaasi waa lagula beegsaday walaalow dee xuseenow ciddii qaraxa samaysay ayaa sheegi doonta sababtay u samaysay ciddii ahayd ayada is sheegi doonto arrinta weli investigation wey under investigation weye baaris baanu markiiba gelinay ciidanka nabadgelyada oo iskaashanaya nabad sugidda iyo booliiska waa hawlgaleen baaris wadooyinka oo dhan baa la xiray gaarigaa meeshuu ka yimid ciddii wadatay ujeedadoodu waxay ahayd waa lawaa baaristii waa ay socotaa de taa markay baaristu soo gabagabowdo un baan ogaan doonaa laakiin maanta inuu shilka dhacay musiibana ay ahayd un baan maaragtay qiraynaa oo de indhaheena aan ku aragnay maxaa tallaaba ilaa hadda aad qaadeen idinku maamul ahaan hadda tallaabada la qaada waxay tahay baaritaan gaarigani maxay ahayd meeshuu ka yimid iyo ciddii soo dirta haddaba isla markii raad baa la helay dad deegaanka ahoo qofkaasi naftiisa ku halaagay oo kheerbeelaha ahaa wiji arkay dad maxay ahayd heybtiisii magaciisi garanay ayaa warbixin isla maanta xafiiska nabad sugidda keentay baaristu waa ay socotaa waktiguu soo galay iyo sababtuu u yimid iyo soodaalkiisina dib baa loo sii ogaan doonaa insha allahu tacaala anaga tallaabada ugu horeysaan qaadna waxay ahayd inaan wadooyinka xirno baaristan aan qolo gaara uxilsaa isbitaalkina aan ciidamo geyno si aan dhib kale u dhicin isu socodka magaalada joojino baaritaan aan samayno tallaabadaasina horey baan u galnay jawiga magaaladu haatan waa sideeye isku socodku aad buu u degan yahay saacad kadib ciidamada nabadgelyada iskaashanaya dhan walba ayaa hawlgalay markiiba maaragtay ilaaduhu dee saacad kadib hawsha caar bay kusoo noqotay dee musiibada unbay dadkao dhan maaragtay u dhibitaagayeen dhibaatada ugu weyn oo jirta daawaxumada iyo isbitaalka tayadiisu aada u liidato madaxweynaha maaragtay caalamka iyo dowladda dhexe inay arrintaasi gacan ka geystaan oo qaarkiis meelo kale loo qaado unbaan maaragtay fariimo u dirnay dhinacaaga ma jirta muddooyinkan dambe wax tuhuna aad qabtay ama cabsi aad ka qabtay in lagu soo weeraro
anigu ilaaw de wax tuhuna iyo wax cabsiya marnaba ma qababo haddaan de tuhun iyo cabsi qabo mar horaan gacmaha iska laaban lahaayo ama gurigayo fariisan lahaayo ama diladahaas maaragtay aan mukeef iska dhex fariisan lahaa walaal anigu waajib qaran baan hayaa shaqadan aan hadda hayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowladeed koonfur galbeed soomaaliya iyo kii hore aan ummadan soomaalida ugu hayay ee gudoomiyihii hore ee gobolka baya intaba aniguunbaa isu xilsaaray inaan isleeyahay waxa awoodayda iyo waxa karaankayga ah inaan de ummadaan u qabto oo nabadgelyo kala shaqeeyo oo horumarka kala shaqeeyo maxay ahayd wanaagoodii iyo iyo in maaragtay hore loo dhaqaaqo aan kala shaqeeyo waxaan ani isu diray oo dadkaygana igu jeclaayeen ay aad maaragtay loola dhacsanaa bay ahayd wax walwana horena uma qabin haddana uma qabayo waxani waxaa la yidhahdaa waa falfuliyeed baa la yidhaahdaa qof cabsaday oo naftiisa kharibayo oo balaayeysan oo malaha in urku soo falooday oo oo dhimashada iska go-aansoo lagu lacagsiyo loo jinaro oo calooshiisuhaqaysa baan u aragnaa